barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalam kornood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barka aroornimo waa duhurnimo khamiis ah koob iyo soddonka bisha disembar maalinta ugu dambeysa ee sanadkan labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saxare ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayna idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dhallinyaro boosaaso loogu qabtay tababar la xidhiidha akhriska iyo habka qoraalka wanaagsan barnaamijka kan waxa weeye wuxuu ahaa barnaamij aan ugu talagalnay inaanu ku xoojinno maaragtay heerka qoraalka sidau qofku u noqon karo mataqaana curiye ama inuu qofku wax alifo oo mataqana hadday noqoto buwaagta hadday noqoto sheekooyinka hadday noqoto xataa qoraalada qofku uu isticmaalayo waxyaalaha aan aadka uga taxadarayna waxaa ka mid ahaa oo aan hadda aragnay inay soo bateen marka social media la isticmaalayo dadka baraha bulshada la isticmaalayo qofku saaxiib oo kale wuxuu usoo gabayaa s x b buu usoo gaabinaya maogta waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada laasacaanood ka bilaabay oo lala dhallinyarada kale looga wacyigelinayo qabyaaladda heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn
adigu qalad haysa saarin ilay sidanba qornide qofaan qalbigaagu raacin haddii qasab lagugu siiyey adigu qalad haysa saarin ilay sidanba qornide ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
bartamaha magaalada istanbuul ee dalka turkiga ayaa xalayta laga shiday laambado iyo laydharh looga gol leeyahay in lagu macasalaameeyo sanadkan oo mugdi u ahaa dunida oo dhan iyadoo la rajaynayo in sanadka cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka uu noqdo mid ifaya dunidana ka saara mugdigii sanadkii hore magaalada istanbuul oo ka mida magaalooyinka caalamka ee uu saameynta weyn ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban ayay meelaha qaar xidhnaayeen si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus waxaana laambadaha iyo leydharhkaasi kala duwan laga ifiyey bartamaha magaalada iyo suuqyada laga ganacsado makhaayado iyo goobo ay iskugu yimaadaan dadka oo muddooyin xidhnaa ayaa sheegay inay dib u furayaan caawa oo uu soo gelayo sanadka cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka dhowaan ayay ahayd markii nooc cusub oo xanuunka coronavirusa laga helay dalka britain fayraskan cusub ayaa la sheegay inuu ku faafayo xawaaro ka sarreeya noocii hore waxaana la sheegay in lagu arkay dunida meelo badan oo uu ka mid yahay dalkan maraykanka oo qof lagu arkay nooca cusub ee fayraskan ayaa la ogaaday xilli ku beegan wakhtigii sanadkii hore labadii kun iyo sagaal iyo tobankii la xaqiijiyey xanuunka coronavirus ee kasoo bilowda dalka china xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa shalay u magacaabay haweeneyda la yidhaahdo anita kiki gabeho oo u dhalatay dalka gaana inay noqoto ku-xigeenka wakiilkiisa gaarka ah ee howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo unsom kiki gabeho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadani ugu horeeyey ee raytson zanega oo u dhashay dalka zimbabwe kaas oo isagana loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha libiya war ka soo baxay qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in gabeeho ay leedahay khibrad shan iyo labaatan sano ah oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda isku duwidda iyo maamulka siyaasadda sidoo kalena ay ka soo shaqaysa xafiiska horumarinta arrimaha bani'aadanimada qaramada midoobe ee new york haweeneydan ayaa qaramada midoobe kala soo shaqaysay dalal ay colaado ka dhaceen oo ay ka mid yihiin angola cambodia ciraaq namibiya suudan iyo soomaaliya
duur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha iyo iskuullada magaalada boosaaso ayaa loo qabtay tababar ku saabsan habka wanaagsan ee wax loo qoro laguna dhiirigelinayo in ay badiyaan wax akhriska maxamed cismaan nuur oo ah guddoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee magaalada boosaaso oo soo qabanqaabiyey tababarkan ayaa uga waramay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf barnaamijkan waxa weye wuxuu ahaa barnaamij aan ugu talagalnay inaanu ku xoojino maaragtay heerka qoraalka sidau qofku u noqon karo mataqana curiye ama inuu qofku wax alifo oo mataqana hadday noqoto buwaagta hadday noqoto sheekooyinka hadday noqoto xataa qoraalada qofku uu isticmaalayo waxyaalaha aan aadka uga taxadarayna waxaa ka mid ahaa oo aan hadda aragnay inay soo bateen marka social media la isticmaalayo dadka baraha bulshada la isticmaalayo qofku saaxiib oo kale wuxuu usoo gabayaa s x b buu usoo gaabinaya maogta isagoo ula jeeda saaxiibtii buu soo gaabinaya marka waxyaalahaasoo kale waxay annaga nagu dhiirigeliyeen inaan bilowno barnaamij ah in dadka lagu saxayo qoraalka oo xeerarka af soomaaliga mataqaana lagu barayo taasoo qayb ka noqon doonta haddii mataqana dadka tababar ka faa'idaystay insha allah in arrintaas ay iyaguna sii gaarsiiyaan inta kale oo kii ugu horreeya xalay aan samaynay barnaamijka curinta iyo qoraalka annagoo iska kaashanayna macaahid badan oo ugu horreeyo programkan aan iska kaashanay macadka iqra waa u mahad celinaya runtii oo arrimaha aada nooga caawiyey tababarkan dabcan macalimiin waxaa bixinaysa qoraayaala oo arrintan aada ugu xeel dheer tababarkan yaa ka faa'iidaysanayay oo aada u qabateen tababarkan inta intooda badan waxaa ka faa'iidaysanaya ardada jaamacadaha hadday noqoto sanadada ay ku jiraan dabcan iyo ardayda iskoolada dugsiyada sare maaragtay xoogaa aadka maaragtay dacdooda u sarreyso baa ka faa'iidaysanayay weli dad waaweyn tababarkan ma hayno oo yiri waa ka faa'iidaysana lakiin waa rajaynaynaa inta badan dhallinyaradaasa ka faa'iidaysata hadda tirada ardada jaamacadaha iyo iskuullada iyo dhallinyarada kale ee tababarkan ka faa'iidaystay tiradooda meeqay dhamayaan bilowgii hore aan ku bilaabayno horta tiro yaroo kooban baa isqortay oo barnaamijka waxaa moodaa dadku inta badan markii ay fariintii gaartay guryaha in la isu soo soogalayo war tababarkani aada muhiim idinku yahay dabcan bilowgii ilaa hadda ilaa dad konton ku dhow ilaa afartan baa maaragtay isdiiwaan geliyey oo qaybka maalin kastana maaragtay dad badan baa maaragtay soo codsanaya tababarka inay qayb ka noqdaan insha allah wuuna furan yahay wiilal iyo gabdhaha oo cid kasta ah ujeeddada ka leedihiin maxaa weye marka intaasoo dhallinyara inaa iskugu keentaan ardada iyo jaamacadaha ujeedadeena koowaad waa waxaa waaye in horta marka hore annagu aan kobcino heerka qoraale yani heerka yani inaan kobcino yani qoraalka qaabka dadku waxu qoraayaan inaan sare u qaadno mataq in bulshadeenu ay isticmaasho aan era suuqaadka inta laga yimaado xeerarkii af soomaaliga la adeegsado ereya mataqaana mataqaana yani aan era suuqeed ahayn la adeegsado ugu dambeynna aan markii tababarkaas dhamaadeen ka rajayn doona insha allah dhallinyarta aan tababarka u sameynay inay noqdaan kuwa xirfadooda qoraal aada u sarreyso buwaagta ay soo bandhigi doonaan iyo qoraalada iyo sidoo kale in qof kasta oo halkaa yimi oo tababarka yimi inuu ka faa'idaystay inuu curin iyo yani waxyaali mataqaan ka guuxay inuu banaanka keeno tababarkan keliya ma aha inaa curinta iyo qoraalka ma aha keliya waxaa ku jirta public speaking baa ku jirta oo mataqan fagaara ka hadalkii qofku waxa la baraya qaabku dadka ugu haradla ereyada uu jeedinayo waa laga saxaya wax badan waqti badan aan gelinayna dadkaas inay mataqaana ka faa mataqaana ay saxaan qoraalkooda iyo qaabka ay hibadooda dadka mataqana bulshada ay ugu soo gudbin lahaayeen waaya ilaa intee soconaya waa is leedahay tababarkan oo dhallinyarada loo qabtay tababarkan yuusuf wuxuu soconayaa sida aan hadda rajeynayno ilaa saddex asbuucoo dambe ilaa laba asbuucoo dambe wuu socon doonaa hadda laba asbuuc baa naga tagtay waxaan ugu talagalnay tababarkan bil inaan kusoo gabagabayno waa wejiga koowaad waxaan rajeynaya wejiga wejiga mataqaana labaad inaan bilowno oo bisha dambe ah in dad badan ay ka faa'idaystaan oo aan magaalada deegaamada ku xeeran aan gaarsiino si uga faa'idaystaan bulshada insha allah waxaan rajeynayna muddo kooban gudahood in mataqaana tira laba boqol kor u dhaafaysa aan tababaro oo mataqana xirfadda qoraalka iyo curinta aan u tababaro dan iyaguna ay xaafadahooda sii gaarsiiyaan oo bulshada ka dambaysa maarata ay kusii tababaraan insha allah saasaan rajeynayna waa yoolkeena koowaad ugu dambeyntii marka maxaad ku doorateen ardada iskoolada iyo jaamacadaha aad isugu yeedhaan oo tababarkan ee u qabataan oo aad ka dhisaysaan qorista af soomaaliga saxda iyo ku hadalkiisa waxaa jira dhalinyaro badan oo magaalada boosaaso ku nool iyaga doorkooda maxaa u siin weyneen yuusuf aada u mahadsan tahay dabcan dhalinyarada jaamacadaha iyo iskoolada sababta aan yani aan muhiimadda weyn u siinin waxay tahay iyagu waa waa jiilka hadda koraya waa cidda la rabo inay saxdo mataqaana wax khaladaadka jira hadday noqoto yani qoraalka af soomaaliga dhibaatadan naga haysata kolkaa naadi ahaan waxyaalaan aadka u xojin waxaa ka mid a dhalinyarada anaga gadeena ah ee magaalada joogta si ay yani mataqan u helaan jaanis aan anagu helin oo markii hore laakiin hadda laftarkanu si guud uga wada faa'idsano macaa tiimka naadiguba oo ah in mataqan dhalinyarta yani jiilka cusub ah oo hadda labaatan shan labaatan soddon la tababaro lagu tababaro in qoraalka af soomaaliga iyo xeerarkiisa ilaali sida aan u ilaalino luuqadda ingiliishka kolkaas ka qorayno qofku dee markuu da qorayo hadduu isku dardaro mogta wuxuu dhaa unax xuusle war dadku yaana kula yaabay waxaan rabnaa in qofku ka yaxyaxo in af soomaali qaldan uu qoro sida uu ingiliishka uga taxadarayn uu af soomaaliga uga taxadaro dowrka marka aan ka hadlo dowrka dhalinyarada magaalada joogta ka baxsan magaalada joogta maxaa dowr u siin weeyeen dabcan dhalinyarada hadda inta badan yani doorkoodii waxaan rajinaya way qaateen dhalinyaro badan hadda soo codsatay kuwa iminkadaas intaan soo socon kusoo jirna wadada soo codsanay ee tababarka qayb ka noqdaan kolka dhalinyarada magaalada joogta waxa waaye ha iyaga sii gaarsiiya marka anaga yoolkeena kwaad wuxuu yahay toban qof haddaan tababaro tobankaas waxaa dhigi karta xaafadahooda toban toban kale sii gaarsiin doonaan marka arrinta ugu muhiimsan waxay tahay waxaan in toban qof la tababaro ay toban sii gaaraan toban sii gaarsiiyaan oo iyaguna inta ka dambeysa yani magaalooyinkooda ay hadhow sii gaarsiiyaan waa yoolkeenna muhiimadda kuwaad taasi noo tahay insha allah maxaa rajaynaysaan marka inay idinkaga soo baxaan marka tababarkan markuu gabagabo insha allah horta yuusufow natiijada aan filayno naadi ahaan waxa waaye in bulshada dadka aan tababaray ama dhallinyarada aan u tababaray curinta iyo qoraalku ay noqdaan yani kuwa xaafadahooda wax ku celiya tababarkan si wanaagsan uga faaiis dabcan tababarkan qayba wuxuu leeyahay mataqaana baratical ah oo qofka curis curusyaa loo dirayaa mataqaan yani wakti badanaan gelinaynaa in qofka kan uu mataqaana mawduucaas si adag usoo diyaariyo kolkaa markii waxaan rabnaa in markay xaafadahooda kula laabtaan inay iyaguna dadka sii gaarsiiyaan annaga muhiimadda muhiimaddeena kuwaad waxay tahay in inta aan karaankeena aan awoodno aan dhisno dhallinyarada iyaguna ay xaafadahooda sii gaarsiyan waanu kula dardaarnaa dabcan qof kastoo markaan tababarka siinayno tababarku qofka ugu dambeyn wuxuu qaataa shahaado caddaynaysa hadhow xataa waxaan rajaynaya markii tababarku dhamaado dhalinyarada aan tababar kuwooda ugu sarreeya in ay tababar ka bixiyaan sidoo kale aan u dhiibno qoraallo ay soo tafatiraan bal waxyaalaha ka qaldan sidoo kale goobaha ay isticmaalaan inaan bal eegno in qoraalladii ay ku dabaqeen dadka marka kolkaa waxaan rajaynaya dhalinyarada ugu sarreysa ee tababarka maarat ka soo muuqda insha allah inaan naadiguna si gaara u ixtiraami doono oo anagu waxaan ka shaqeyna waxay tahay dhigaal qalin iyo dhigaalaan ka shaqeyna wixii qoraalka iyo la xiriira buwaagta marka insha allah waxaan rajaynaynaa maxsuulka ugu weyni inuu noqdo dad afkooda ixtiraama afkooda xeerarkiisa ilaaliya si wanaagsan ugu dhaqma mataqaanaa kuna dadaala in afsuuqeedku aan tirtirno oon afkeena caadiga ahaa aan maarata af soomaaligu af aad u hodana oo bulsho mataqaa ilaa shan iyo toban milyan labaatan milyan ay ku hadasho kolkaa yoolkan wuxuu yahay in aan aad u xoojino arrintaas yuusuf aadana oo maasata haatanna ku soo dhowaada kaalimihii heesaha
axarna laga waayimayo jacaylkuna qulub maseego markuu calaftii qiilqiil ka waayo noloshu waa wada quduufyo axarna laga waayimayo jacaylkuna qulub maseego markuu calaftii qiilqiil ka waayo dareenka ku quudanaynay siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqota cawqasaar siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqota cawqasaare jacaylkan wadaa quweynay quweynay quruxu yeelnay ulfooftiyo ruuxu hoose dareenka ku quudinaynay siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqota cawqasaar siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqota cawqasaare qofaan qalbigaagu raacin haddii qasab lagugu siiyey adigu qalaad haysa saarin ilay sidanba qornayde qofaan qalbigaagu raacin haddii qasab lagugu siiyey adigu qalaad haysa saarin ilay sidanba qornayde shalay riyaadaan qorshayna qoontaynay oo adaastaynay adduunkii adkaada qaybku oo ay qabi noqota maanta sidani qadar bay ahayde shalay riyaadan qorshayn qoontayna adaastayna adduunki duukiyaadkaada qaybku oo ay qabi noqoto maanta sidana qadar bay ahaydeen indhaha ha ka qarin xaqiiqdeeha mana haw qubin xasuusta qobweyne ku waaja xaaladaha iyada qosol kaa filaynin indhaha ha ka qarin xaqiiqdeeha mana haw qubin xasuusta qobweyne ku waaja xaaladaha iyada qosol kaa filaynin hafilan qadhadiyo xanuunka inaan qol madow najiifo hafilan nabdigayga qayb yar inaan naxli ku ogaaday hafilan qof dadkaa jeclaaday inaad qoortiisa goysay hafilan inay qoon igaadhay qadarin baan ku hayaaye rajey inay noqon qumatee haa nolosha qalqalooca keentay rajey inay noqon qumatee nolosha qalqalooca keentay hafilan qandhadiyo xanuunka inaan qol madow najiifo hafilan nabdigayga qayb yar inaan naxli ku ogaaday hafilan qof dadkaa jeclaaday inaad qoortiisa goysay hafilan inay qoon igaadhay qadarin baan ku hayaaye rajey inay noqon qumatee haa nolosha qalqalooca keentay rajey inay noqon qumatee nolosha qalqalooca keentay
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay ololey wacyigelin ah oo ay dhallinyarada kale uga wacyigelinayaan ku dhaqanka qabyaaladda iyo saameynta aanan wanaagsanayn ee ay noloshooda ku yeelan karto cabdikariim olol ayaa warbixintan laascaanood ka soo diray dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay doodo la xidhiidha ka wacyigelinta dhallinyarada kale ee dhigooda qabyaaladda taasoo saameyn xoogan ku yeelatay habfikirka dhallinyaro fara badan oo nolosha ay kaga dhaceen waana hadalhaynta ugu badan ay dhallinyaradu ku tiraabaan inay taageero badan ku waayeen qabyaaladda aqoon-yahan sharmaarke faarax deriye oo ka mida dhallinyarada magaalada laascanood ayaa arrinkaasi ka hadlaya
bismillaahi raxmaan raxiim aad baan ku salaamayaa masrolol waan dhawahay marka sidii laiskugu xidhi lahaa horta isku xidhnaashay fara badan ma muuqato laakiin sidii laiskugu xidhi lahaa horta mara koowaad waa in la sameeyaa wuxuu leeyahay qabyaalada ha laga baxo inaguna qabyaalad baan ku qabsanaa xeerkiina waa four point five baa qabyaalada marka qabyaalada wadankeennii baa wuxuu ku yahay wadankeennii baa kalaan baysir ah challengeska dadka hortaaganba waa qabyaalad waxaa laysku haystaa waa qabyaalad marka anigu qabyaaladu muhiim maaha adduunka waa laga baxay qabyaalada oo waxaa arkaysaa wadamada qaarkood laba walaalaba ku tartamaya madaxmadaxtinimada waxaa dhacaysa challengeska ugu xun qabyaaladu keenta waxaa weeye mid in adeerkaayo aan wax soo saar lahayn waxnaan qaban karin wadankan aan mid ku soo celinayn baa booskaaga fadhiya lagama yaabo haddii opportunity kastoo soo baxda waxa lagu dhahaya reer hebel baa tahay in adeerkaabaa jooga meesha marka niyow taasna waa caqabad weyn oo qofkii waxbaratay haysata waxayna noqotay ul lagu garaaco qof kastoo aqoon leh in adeerkiisa waxba fahmay lagu garaaco sidoo kale ururada bulshadu maxaad moodaa wadankan inuu yahay ururada bulshadu mid ay ka tahay wax aada uga liito ururada bulshadeenu ma shaqeeyaan ma jiraan midda kale ururada bulshadu wax badan bay ka qayb qaata waxay kor u qaadaa haddii ururku ujeedaa loo sameeyaa marka urur ujeedo loo sameeyey oo ujeedadiisa dhamaystay ma jirto oo waxaa layihi stages of group maker marka la dhaho groupda marka samaysmaya stagey maraan markay yoolka gaadhaan waxay sameeyen haddana annada ajinda kale oo yool wanaagsan lagu gaari kara taasi ma jirto sidoo kale wadankeena nabad daraa ka jirto dhalinyaradii nabadda dad u wacyi gashan maaho hadda kore abwaan baagabiy wuxuu yidhi gaaliya islaam nabaddu waa u gogola seexaad in marka koowaad qofka dhallinyarada laga wacyigeliyo colaadu waxa ay tahay waxa ugu jira waxa uu ka faa'iidayo ninna ma jecla inuu aabihii dhinto inuu isagu wax dilan wax ma jecla marka dadkii anigu muhiimadda ugu weynaan qabo waxaa weeye dadkeenna wax la baro marka qofka wax la baro isagaa nabadda baranaya waxay tahay isagaa horumarka baranaya waxay tahay isagaa qabyaaladda baranaya marka solutionka meesha ku jira waa dadkii wax la baro dadka halaga cararo ilitrateka halaga cararo dadkii marka wax la baro isagaa baranaya wax kasta ay qabyaaladu tahay dhallinyarada aqoon-yahanka oo kale hogaaminta macnaha ugu badan ee u leedahay bulshada inay gacanta ku qabtaan ay hormuud u noqdaan dhanka nabadda iyo horumarinta iyo isku xirka bulshada oo kale sharmaarka maxay ka taraysa hogaaminta dhallinyaranimadu saameynta ugu wanaagsan bay bulsho ku yeelan sabankan waxaa loo baahan yahay horumar qofku inuu ajanda leeyahay inuu qorshayaal longaran shortina u dejisan yihiin in uu yahay qof awaariro la socda adduunka maalin walba stebiska horumaraya inay qof social media events ka socda fahmi kara haddii oday weyn oo aan warba wadanka ka hayn wax ka socda haddii social media adduunkusta la socon la socon wax dhaliishiisa la socon wi adduunka waxaa wax lagu bartaa wax la SWOT analysis SWOT analysis waxaa weeye inaad baratid waxyaabaha strengthska ku ah weaknesska wuxuu yahay treatiska ama dhibaatooyin kula kulma iyo fursadaha haysatid kadibna aad ku jaangutid wax maamulisid dhallinyaradu qabyaaladda iyo wacyigelinta keliya kuma jiraane waxay sameeyaan wacyigelin la xidhiidha nabadda iyo inay dhallinyarada ka baajiyaan gacanka hadalka ay ka qayb qaataan dhibaatooyinna ay ka soo gaadhaan
bismillahi raxmaan raxiim cabdikariin olol aad iyo aad baan marka ugu horeysa ku salaamaya oodna mahadsan tahay adiga iyo v o a colaadu markastay colaadi dhacdo waxaa ku dhintaa waa dhalinyaro waxaa ku dagaalama waa dhalinyaro nin weyni maanta qori ma qaadan karayo dadka islaynaya waa dhalinyaro fursadaha markaa dhalinyaradu haysato weliba aqoon-yahanka ee deegaankan kasoo jeeda waxa weeye in ay dhalinyaradii tuulooyinka ama miyiga inta loo baxo lasoo wacyigeliyo loo sheego nabadda qiimaha ay leedahay loo sheego dhibaatada uu leeyahay adduunya aakhiraba dhiigan ay dadku gelayaan marka fursado fara badan bay dhallinyaradu haystaan in ururo la sameeyo oo lagaga hadlayo nabadnabadda iyo waxa ay tahay in badan baan kasoo shaqeynay ka dhalinyaro ahaan anagii dhalinyaro iskood isku xilqaantay waxaanu ka qayb qaadanay dhowr arrimood oo nabadeynta ah tii ay ugu horeyso saaxdheer iyo meeshii laodhan jiray kalabayd eriyo tii egaagtan maanta ugu dambeysay ee lasoo gabagabeeyaa caddeeye dhalinyaro aqoon-yahan oo fara badan baan hawshaa ku gallay si fiican iyo arrin ballaarhanna waanu ka qaab qaadanay marka dhalinyarada waxaan ku wacyigelinayaa ama halkan aan rabaa inaan fariin uga diro in la sameeyo ururo la baraarujiyo dadkeena reer miiga dadkeenaan aqoonta ahayn dadkeenaan miiga jooga la wacyigeliyo nabadda iyo qiimaha ay leedahana loo sheego inkastoo ay jiraan dhallinyaro wanaagsan oo iyagu doorka nabadda isdhexgalka bulshada iyo ururada hormuudka bulshada oo ay qayb ka yihiin haddana waxaa jira dhallinyaro fara badan oo qalilaasaha qabyaalada iyo iskudirka beelaha iyo dagaalada beelaha u dhexeeya ka qayb qaata dhallinyarada ayaa ah mashiinka loo adeegsado qalalaaso kasta oo ka dhaca deegaanada soomaalida qaarkoodna waxaa haatan isi weyn ugu soo biiray doodaha baraha bulshada ay ka sameeyaan taageerista qabiilada taageerida siyaasiyiinta iyo dhibaatooyinka kale ayaa waxay noqotay mid looga faa'iidaysto aqoonta ay u leeyihiin isticmaalka baraha bulshada iyo qeybaha barkulaneed ee dadweynuhu ay isugu yimaadaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray dhegaystayaal kulmo ka tirsan horyeelada kala gedisana yurub dhinacayo dalkaasi ingiriiska waxaa kooxaha newcastle united iyo liverpool ay yeesheen kulan la wada sugaya indhaha lagu hayay kulankaas oo ka dhacay gegada st james park ee newcastle united ayaa waxaa daqiiqadii loogu talagalay ee ku dhammaatay eber iyo eber oo goolla'aan oo labada kooxoodba ay ku guuldareysteen in wax gool ah ciyaartaasi ay ka dhaliyaan naadiga liverpool ayaa taasi micneheed waxay tahay in ay laba dhibcood ay ka sarayso naadiga manchester united kala horeynta horyaalka iyadoo hal kulan ay baaqi naadiga manchester united uu u yahay naadiga manchester united ayaa soddon dhibca iskale haddii ay badiso waxa ay ku dhibco noqon doontaa naadiga liverpool oo soddon iyo saddex iskale iyadan oo lix iyo toban kulan ciyaarta leicester ayaa lix iyo toban kulan ciyaarta waxay iska leedahay sagaal iyo labaatan dhibcood everton sagaal iyo labaatan dhibcood iska leedahay aston villa lix iyo labaatan waxaa min lix iyo labaatan sidoo kale wada leh kooxaha chelsea tottenham manchester city iyo southampton dhinacayo dalkaasi spain waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee granada ayaa gurigeeda ku martigelisay naadiga valencia waxaana ay kaga awdroonaatay laba gool iyo gool atletico madrid ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga khitaave waxaana ay kaga awdroonaatay gool iyo waxba oo naadiga atletico madrid ay guusha ku raacday xeriyaan louis suarez ayaa daqadii labaatanaad goolka naadigaasi ay ku badisay u dhaliyey saltavigo waxay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga weska halka kulankaa indhaha lagu hayay sidoo kale ahaa naadiga real madrid oo u martisay naadiga elch gool iyo gool ayay labada kooxood ku kala baxeen naadiga real madrid ayaa goolka ku hormartay daqiiqadii labaatanaad luka modrij ayaa u dhaliyey waxaase barbariyey oo rigoore ciyaarta goolwadaha naadiga real madrid daba dhaafiyey ciiriyaan videl chavez kana dhigay daqiiqadii labiyi kontonaad ciyaarta gool iyo gool maanta waxay kooxuhu isku arki doonaan naadiga atlet club waxay la ciyaari doontaa naadiga real sociedad osasona waxay la dhali doontaa naadiga deportivo alaves waxaa kooxuhu ay u kala horeeyaan oo horyaalkaasi la ligaha dalka spain kaalinta koowaad ku jira kulmada ilaayo hadda la dheelay naadiga atletico madrid oo afar iyo toban kulan oo ciyaarta iska leh soddon shan dhibcood real madrid oo lix iyo toban kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay soddon iyo saddex dhibcood real sociedad waxay leedahay lix iyo labaatan dhibcood naadiga sevilla waxay leedahay lix iyo labaatan waxaa sidoo kale lix iyo labaatan iska leh villarreal oo kaalinta shanaad fadhida halka barcelona oo shan iyo toban kulan oo ciyaarta iska leedahay shan iyo labaatan dhibcood dhinaca hoose waxaa ku jira naadiga weska asasona iyo real valladolid oo kaalmaha ugu dambeeya ee kooxuhu heerarka labaad ugu gudbayaan ay hadda iyagu fadhiyaan xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas haynoo joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhawaada heesta wehel iyo fanaanka nimcaan hilaac
inkastoo waqtiga yimidka lawaatay xidhiidhikeen madaafiiro wanaagii waliwan aqoonsanay madaafiiro wanaagii waliwan aqoonsanay inkastoo waqtiga yimid kala waaday xidhiidhkeen madaafiiro wanaagii waliwan aqoonsanay Way madaafiiro wanaagii waliwan aqoonsanay wax ku neceb ima baro weji aanan ku warag wax ku neceb ima baro weji aanan ku warag imaadorsho waayuhu waayuhu waayuhu wale kama heliyo weeye wax ku neceb ima baro weji aanan ku warag wax ku neceb ima baro weji aanan ku warag ay macdoorsho waayuhu waayuhu waayuhu wale kama heliyo weeye ma ilaawo waagin sida laga wacanayo ma ilaawo waagin sida laga wacanayo waxdaydan maqanay maqanay maqanay noloshaadu waa waa heleye ma ilaawo waagin sida laga wacanayo way ma ilaawo waagin sida laga wacanayo waxdaydan maqanay maqanay maqanay noloshaadu waa waa hel heley waa heley
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda waxaa soo saaray axmed cali sheekh waxaana idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta inta aan hawada dib dambe isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
walaalnimima iibsada weedhaada ma dhibisado qofkuwii qaala ma jiro abin waan waan ku weynayn Way, qofkuwii qaala ma jiro abin waan waan ku weynayn Way, way, way. kisaado